kii kii saddexaadba uu laba kulmay taasi waa suurtagal oo labada xaalaba inay saxiix noqdaan in kan ziyaadada ay waham iyo qalad dhacay tahay ee kan aanay ziyaadadu ku sugnayn uu meesha itisaal taami jirana ziyaadadna ay qalad u tahayna waa suurtagal iyadna daliilkeed bay isagaba baahanaysaa marka lagu xukminayo in ziyaadadani intay saxiix tahay dhibna aanay u kulminba mucaasara un ahaydee dariiqan ay isku xigeen uu inqidaac kuma jiro irsaal khafyi taasna iyaduna way dhacdaa markaa saddexda xaalaba kol hadday jirto xukun kulliyo imika lagu xukumayaa ma jirtee waxay noqonaysaa qaraa-ino kolna waxaa raajix noqon inuu yahay noocan almazid fi muttasil asaniid oo markaa sanadkii ay isku xigeen baa itisaal loo xukminaya kolna ziyaadada ayaa xukunkii yeelanayso sanadkii aanay isku xigeen baa inqidaac lagu xukminaya ama irsaal khafya haddii labada mid ay raajix noqon weydo waxaa lagu xambaarayaa labada xaalaba inay sugan tahay oo dee markii horena waa sida uu kaga wariyey imikana waa sida laanuu kagaba wariyey marka taa buu uga jeedaa xukum kulliyo imika halkan lagu siinayo marka taasoo kale aragto laba ninoo marcidi ay udhexeeyeen oo haddana isku xiga markaad aragto dariiqaa raac lama jirte kolba waxbaa raajix noqonaysa qaraa-in bay u baahanaysaa adilay uba baahanaysaa marka kolba wixii qariinadu raajix yeeshaa la raaci ama ka ziyaadada le ha noqoto ama ka nuqsaanta le haba noqoto haddii labadaas midna raajix noqon weydo waxaa lagu xambaaraya labada xaalaba inay saxiix tahay oo ay jirto dee markii horena waa sida uu kaga wariyey haddana dib uula kulmo waa sida laan kagaba wariyey saas baa uga jeedaa xukun kuliima jirtay makaalkan walaa yuxkamu lama xukumayo fii haadihi suurati suuradan waa markan ziyaada ay gasho sanadkii ee laba ninoo mar isku xigay haddana cid ay u dhaxayso bixukmin xukmi kuliyin kuliyaho ama xukumka la siiyo ziyaadada ama kan aan ziyaadadu ku sugnayn xukumka la siiyo taasi ma jirto oo lama xukumaye waxa weeyaan waa litacaarud ixtimaali liitisaali walinqidaac itisaal oo imaka waxa weeyaan sanadkan dee ay isku xigeen labadoodani itisaal meesha inuu jiro ixtimaalkeed iyo wal inqidaac inqidaac inuu jiroona isba arag oo kaa kale daliil u yahay inaanay is arag ixtimaalkii labadaasbaa iscaaridayao iska hor imanaya sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay qaraa-in in loo laabmo wixii qariino ama dee qaraa-in iyo adila ay xoog yeeshay un lagu camal falo ama ziyaadada ha noqoto ama ziyaada la-aan haddii labada midna ay raajix noqon weydo waxay noqonaysaa in lagu daayo labadoodiiba la sugo la iska wada tasxiixiyo saxiixana xataa umuuro sidaasi way kuba sugan yihiin oo iyo labada sigoodba ay tasxiixiyaan kutubtan saxiixa bal markaa wuxu uhi sheekhu waqad sanafa waa alifay fiihi noocan aan hayno waa mursalka alkhadiibu kitaab atafsiili limubham lmaraasil kitaab uu ku magacaabay atafsiil limubham lmaraasil ayuu alifay oo macnaha khadiib waataynu soo maray anwaacdan xadiidka inuu kutub ku wada leeyahay intooda badan waana kii xaafidka ibnu nuqdo inooga soo naqliyey muxadniin alla ninkii dee aan tacasub ka dheeraada insaaf la yimaada inuu ogaanayo muxadisiintii khadiib ka dambeysay kutubtiisu inay marjic asaasiya ay u tahay ictimaadsadaan horeynu u soo marnay markaa labadan imakaan hayno ee mid kasta ka kale lagu bushiyo oo markay ziyaada haysa dee meeshii la raajix yeelana kii kalea lagu bulshaya marka kalena kan kale labadan deesiyoodee labada tacaarud itisaal ixtimaal itisaal oo inqidaac inaba soo yidhi ayuu laba kitaab u kala dejiyo ka hore mursalka khafigana wuxuu dejiyey kitaab uu ku magacaabay atafsiil limubham lmaraasil waxaana mucaliqani leeyahay risaalat lmustadrafa ayuu magacan waa kitaab imaam katani la yidhaha leeyaha ama sheekh muxaditoo katani layidhaha dee mutaahir ahaa oo ku ururiyo kutubta sunnaha uu kuba ururiyo iyo qaybahooda oo dhanba oo bal markaasoo dee wixii kitaab xaggan xadiidka jira uu isagu sheego oo waa kitaabnan marka wuxuu yihi sheekhu si wuxuu dee ka dhigay inaan laba hayno waqad xafida lana alimaamu nawowiyu zubada hada alkitaabi fii mukhtasarin lahu tuujadu minhu nusratun khadiyatu fi maktabati skoryaal oo wuxuu leeyahy bal kitaabkii dhammaan lama haye laakiin waxaa khulaasadiisii noo soo xifdiyey imaamkii nawowi oo macnaa kitaabkaas buu ikhtisaariyey ikhtisaarkiina wuxuu leeyahayba nuskho far ah ayaa la hayaa oo taalla maktabada uu ku magacaabay skoriyaal waxa weeye waa meel dayr ah ama macbad nasaaro oo halkan ruhbaantiiyo raahibaadku galaanba iskoriyaal oo ku dhow magaalada madrid la ydhaaho ee caasimadda sbain waana dayr asalkiisu waa sakan liraahibaati waruban asalka hore dayrku wixii lagu magacaabay marka maktabad weyn buu leeyahay oo in badan oo makhtuudaadka luqada carbeed ah ay taalo waa kutubtii fartaahaydoo barhkoodna sida dee kan uu inoo tilmaamayo kutub badan oo kalena nuskooyinkoodii asriga ahayd halkaasuma aan laba helayn in laga soo fotokobiyeysta mooyaane ama filmi lagaga soo qaato kan ay makhduudaadka kuba qaadaan mooyaane aan laba hayn oo caalamulislaami ahni olba taas oo markaa wuxuu leeyahay nuskada kitaabkaas waxay taalaa markaa waana macdayr adigu qurba madrid oo maktabad weyna leh kutub aad u badan oo makhduudaadka luqada carabeedna adigu qaybaheed oo dhami ay yaalaan oo aan xataa barhkoodna dee sida kitaabkan uu tilmaamo waxa weye macnuu yahay meel kale ma taala nusqadiisa wixii yaalaa kale waa photocopy ama filmi laga soo qaatay unoo dee had iyo goor kutub badan baa boqolaal kun gaadhaysa ama boqol kun iyo ziyaado ayaa makaatibta ama spain ha noqoto germal haba noqoto holande iyadna qayb dhan leyland iyo waxa weeyaan bal in waxa weyan ilaa america waa uga talowday oo ay si un kuba qaateen waxay dee iska qabaryahaas ay dhulka isticmaalsanayeen qaateen ama xoogha kuba qaateen iyo bar ay iibsadeenba waayo qunsuliyaadkooda iyo safaaradahooda o dham had iyo goor makaatib dhan bay iibsanayeen bal dee ragga qaarkood markay ay dhintaan ee makaatibtoodii laba iibinayo wax kastaba ay kulansatay culimadii oo kale markay lacag toban laaba ay u dhigaan dadkoodii saasay kulaba wareegayeen oo dadkii taas bal markaa waxa weeyaan aad bay u badan tahay kutubta dhulkaa jirtaan bal marka halkaasay taala ka labaadna wuxuu leeyahay wa kitaab lmasiid fi muttasil asanido noocan labaad nooca labaadna waxa weeye waa ka ziyaadada ay ku sugantay ujeedadu waa laba nooco imika dee kitaabka waxaan kitaabka ka roonoen aragno oo dhan ba kutubta roon labada nooc wayse daba dhigaanoo almasiid fi muttasil asaniidna baxhi bay u khaas yeelaan almursal lkhafina baxhi bay u khaas yeelaan waa laba noocoo iskula xidhan oo kolba kala raajaxaya la mooyo kii kale muqaabilkiisabaa markaa ictiraadku imanaya haddii ziyaadada la raajax yeelo sanadkii kale inqidaac lagu xukumi haddii inqidaacan la yidhaha dadkan me waa itisaal oo waa dad is arkay oo xadiidkan way kala wariyeen kii ziyaadadaaba waham lagu xukminaya oo kii kalea ictiraad uu kuba iman haddii labadooda la kala saari waayo labadooda layska wada ogolaadayo waa laba nooca israaciyaan markaa sheekuna waa kan dee imika sharaxaan bu dee kii kale sharaxaan bu imika inoogu soo arooriyey haddaba labada noocba laba kitaab buu sheekhu leeyo almasiid fi muttasil asaniidna ujeedada markaa muxuu ku urinayaa taa hore asaaniiddii iyo duruqdii iyagoo labada nin aanay cidi u dhaxayn haddana irsaal lagu xukumay taas buu ku ururiyey ka hore tan dambena waa asaaniid iyo duruq iyo axaadiistii dee duruqdaa laguba warinaye imika ziyaado sanadkooda dhacday oo waham lagu tirinaya ay jirto oo meeshii waham jiro dee kolley shuruud baana yeelanaysayo de insha allahu tacala aan arki doono marka dee midkoodka kale la raajax yeelayo mid ahaan la raajax yeelayo waxaba la ictibaarinayo taas bay noqon bal markaa kan labaadna wuxuu leeyahay isagu si waxaanu imika malaa hagaag loo madbacayn buu sheekhu kaba dhigay oo ibnu salax baa culumulxadiidna ishaaray waxaanu kitaab mawaarid alkhadiib albaqdaadi eegna buu leeyahay waana kitaab dee doctoorkan akram alcumari la yidhaha leeyahayoo ee uu malaa waxaan filayaa inay risaaladiisi doctoora noqono khadiib bal kitaabkiisa khaasatan taariikhda waa masaadirtiisii iyo marka uu umuurahan oo dhan uba lalalaamayo ama uu kaba qaadanayo kitaab uu kuba ururiyo dee kolley kutubtiisii kala tatabuceedna ay noqon eh wafii xashiyati irshaadi dulaab alxaqaa'iq alishaaratu ilaa anahu madbuucun walaa ilkhaalu ilaa wahman wala had iyo goor kitaabkanna waa soo celceliyaa meelo waayo xataa safxada hore marka uu kaba hadlayay in mursalkan iyo waxyaalahan iyo tafriqadooda fatxulmuqiidka waa kitaabkan sakhaawiya oo alfiyada ciraaqi kuba sharxay kaas kuu jeedo irshaad dulaab alxaqaa'iq markaa horena waa yidhi imikana waa kan yidhe irshaad dulaab alxaqaa'iq waa kitaab musalaxa oo uu leeyahay imaamu nawowi leeyahay kitaabkiisa mashhuurkeede inta badan mala aa wada aragteen ama ninkaan aragna uu maqlay waa kitaabkan uu suyuuda sharxee tadriibu raawi la yidhaaho uu ku sharxay ee taqriibu nawaawi la yidhaahe muqadimada ibnu salaaxu kuma soo gaabiyey laakiin kitaabkaas kitaab uga horeeyuu ka hordejiyaa jiro irshaad lagu magacaabo ama irshaadu dulaab alxaqaa'iq lagu magacaabo kitaabkaas buu muqadimada ibnu salaax ka soo gaabiyey dabadeed buu taqriib kitaabka irshaad buu mukhtasar u yahay muqadimada toos ahaan mukhtasar uguma aho horta marka hore kitaabka irshaad buu ku soo gaabiyey muqadimada ibnu salaax haddana taqriib buu irshaad kaba soo gaabiyey marka markii hore intii hore madbuuc bu ahaa lakiin dee haatan malaa dhowr iyo toban sanadood waa mee makhduud bu ahay waa madbacaysan iyadoo nin risaalo uu kuba qaataan filaya jaamacadda madiine ay ahayd filayana magister bay ahayd waayo dabcadan haysto waa laba mujalad oo waxa weyan adigu kitaab la taxqiijiye weeyo risaalo cilmiya ama dee shahaado cilmiya laguma qaatay taas buu ahaayo imka laakiin imaam nawowi baa leh waana kitaab markaa waxa keentay malaa haddii uu matigiisa un goor ahaan loo madbaceeyo mujaladkamuu bateene diraase iyadoo xagga hore raacsan tahay waayo risaala laguma qaadanayo iyo waxyaalihii kale dee tacliiqii badnaabaa keenay inuu kitaabku laba mujalad noqdo marka kitaabkaas baa wuxuu leeyahay waxa weya ninkan muxaqiqiisaa tilmaamay inuu madbuuciyo lakiin isagu wau ka shakisan yahay waqad intahat way dhammaatayoo hunaa meeshan waxaa ku dhammaatay aqsaamu xukmi saaqidi kii isagu dhacay min alisnaadi isnaadka ay wax ka dhaceen isnaadkiisa ay wax kaba dhacay xukunkiisii qaybihii uu lahaabaa inoo dhammaatay oo dee waxa weeyaan saqdi daahira iyo mid waadix iyo khafya u kala qaaday kii daahirka ahaa mucalaqii iyo mursalkii iyo mucdalkii iyo munqadicii baa wada noqday kii markaa khafiga ahaa ama qarsoonaa mursalkii khafigaa iyo tadliiskii baa noqday intaa weeye markaa axkaamu saaqid min alisaad kii isnaadkiisa ay wax ka dhaceen intaasuu noqon axkaamtiisna waan soo wada ogaanayo dee bal markaa kolley mursalkaasoo culimada qayb badan oo ka midi ay dee iyagoo barhkoodna quyuud ay u yeelaan ay xujaystaan mooyaane waa qaybaha daciifka ayay guud ahaan yihiin dee mursalkana isba raaciyo ahlulxadiidka waa qowlkood iyo in badanoo aimada ka mid ah sida shaaficiye laakiin aimada kale qowlkooda mashhuurka ama ay u badan yihiin uu yahayba iyagoo laakiin khaasatan maraashiigsi dadka quruntii hore inay iba ictimaadsadaan bal waxyaalaha kale waa qaybihii daciifka uno sababta loo daciifiyeyna loo celiyeyna waa sanadkiisii baan xidhiidhin intaa weeye uma dacnu marka wuxuu halkan noogaba bilaabayaa marka raawiga uu joogo sanadkii wax kamay dhicin laakiin raawigaa la dacneeya cadaaladiisii baa wax laga sheegayaa ama dabdigiisii ilaa tobaniya buu ka dhigay marka dambena barhkoodna waa istabagelin doonaa kuwana waa yar bastin doonaa ee bal halkaas casharkii noogu joogayo oo bal intaas sidaa u kala saartaan wallah subxana wa tacala alam ثم الضعن يكون بعشرة عشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط casharkii adugu ama waxa inoogu dambeeyey uun isagoo inoo soo dhammaadeen haddii xadiidka sanadkiisa wax ka dhacaan bal waxa lagu magacaabaya iyo qaybaha taasi uu leeyahay iyo axkaamta ay leeyihin intaba waan soo aragnay imikana wuxuu halkan nooga bilaabayaa marka aan sanadka waxba ka dhicin ee saqdi aanu jirin laakiin dacmi kale uu ku yimaado xadiidkii uun oo ama uu kaga yimaado ruuxa raawiga ah cadaaladiisa oo la dacmiyey ama uu ku yimaado raawiga oo xagga waxqabadkiisa iyo dabdigiisa wax laga sheego xaggaa lagaba dacmiyey wixii balkaas ka imanaya iyo intooda magacyada ama magacyadoodii iyo waxyaalaha xukunkoodu yahay iyo siay u kala xoog badayin u kala adagyihin umuurahaasu inoo bilaabaya marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala uma dacnu dacmigii la dacneeyey xadiidka waxa weeyaan raawiga adigu dee dacmigii yakunu oo raawiga la dacneeyey yakunu wuxuu noqonayaa bicasharati ashyaa toban shay bacduhaa tobankaa bacdigood ashaddu mid ka adag weeyo uga daran fi lqadxi xagga qadxiga raawiga la qadxinayo min bacdin barhka kale oo tobanku isku wada martaba maaha way kala xoog badan yihiin xaggii dacmigay ku kala xoog badan yihiin taas oo barhkood baa barhka kale kaga xoog badan markaa kagana xeel dheer raawiga dacmigii iyo wax ka sheegii laga sheegayay markaa khamsatun shan minha umuuraha tobankaa kamidi tatacalaqu waxay ku tacalluqaysaa bilcadaalati cadaalada raawiga wa khamsatun shanna tatacallaqu waxay ku tacalluqaysaa bidabdi waxqabashtiidkaasa iyo dabdigiisii horeba aan saxiixii iyo xasankii tacriifkiisa ugu soo maray ama saxiixaan tacriifka dabdiga ugu soo maray ayaan dee dabdigii la doonayay noqonayn oo dabdigiibaa dacmigu ku imanaya shan jiha ayaanu kaga yimaadaa ama cadaaladii raawiga ayuu ku imanayaa dacmigio iyadna shan asbaabood bay yeelanaysaa walam yaxsul ma xasilin alictinaacu cinaayo loo cinaayoodo oo aada loogu ihtimaamo bitamyiizi axad alqismeyni labada qismi mid ahaan soocitaankiisa la sooco min alaakhari ka kale laga sooca taasi may xasilin waxaanay u xasilin waa limaslaxati maslaxo daraaddeed iqtadad keentay dalika inaan la kala soocin ee la israaciyo oo la isku dhex daro wahiya maslaxadaasna waxa weeye tartiibuhaa asbaabtan dacniga tobanka ah tartiibinteeda la tartiibiyo oo lagu tartiibiyo cala alashadi waa kii xooga badnaa ee xagga dacniga ku adayga badnaa falashadi haddana jiiskaa soo raacaya xagga ashadi ama xoogga iyo dacnigan xeeldheeraantiisa ku soo raacayay fii muujabi raddi waxa keenaya ee waajibinaya celinta kii ku adayga badnaa calaa sabiili tadalli iyaday dhaadhac dariiqii tahay oo ka sare ee u adag laga bilaabayo saa hoos loogu soo dhaadhacayo ilaa kii ugu sahlanaa lasoo gaadho tadalli bal imka intan waxaa sheekha ujeedadiisu ay tuu inoogu cadaynayaan meeshii wuxuu yihi asbaabtii dacniga keenaysay ama radin xadiidka la celiyeen xagga saqdiga ahayni waa toban buu yihi shan cadaalay ku tacalluqdaa shanna dabdi bay ku tacalluqdaa markaa kala day dee laba kala yiin kuwana ay cadaalo ku tacalluqayaan kuwana dabdi waxaabay dee keenayay bal tartiibta dee munaasibkii in horta shanta adigu labada mid ahaan shantooda la israaciyo ka kalena gooni loo sheego labadooda la kala sooco mid kastaba intiisa gaar ahaan loo sheego laakiin wuxuu leeyahay taas looma ihtimaamino in la kala sooco xaggii dikrigii lagu kala soocay iyo aroorinta la soo aroorinayo mabaaxistooda taas looma cinaayoon sababta loogu cinaayoon waayd waxa weeye waxyaalahan tobankii way kal xagga marka leega qadxiga suu marka horeba sheegay way ku kala xoog badan yihiin markaa kuwa kale ku xooga badanna dee haddii bal markaas waxaa la helayaa mid cadaalo ku tacalluqsan iyo mid dabdi ku tacalluqsan inay qaybihii kaleba xaggii ashadiyadii intay iyagu isaga dhow yihiin kuwa kale ay markaa in la israaciyaa oo labadoodaa la israaciyaa ay ka ansabsan tahay in tartiibtii guud la eeg oo qismi kastaba gooni ahaantiisa loo sheego oo waxa weeye maslaxada meesha jirta in lagu tartiibiyo si ay u kala xooga badan yihiin marka haddii taa lagu tartiibiyana dee waxay noqonaysaa in la isdhexgeliyo oo la eego un si ay u kala xooga badnaayeen iyadoon la eegin ma cadaalaha waxani uu kaba yimi mise dabdi haddii jaanibkaa la eego taasi suurtagal ma noqonaysa insay u kala xooga badan yihin lagu tartiibiyo haddaba maslaxadaa ah ducuuntani say u kala xooga badan yihin in loo loo sheego oo laysu raaciyo oo loo kala horreysiiyo ayaa waxay keentay inaan wixii cadaalo ku tacalluqaya iyo wixii dabdi ku tacalluqayay aan la kala soocinoo mid kastaba goonidiisa aan loo sheegin calaa sabiili tadallida uu leeyahayna kalla dee tadallida waa yidhaahaan kalla taraqi bay yidhaahaan oo ujeedadu marka umuura la sheegayo haddii laga bilaabo kii ugu sahlanaa oo saa loo wado haddana kii sahliga ahaa ilaa kii adkaa la gaadhayo oo xaggii hoose laga bilaabo sare loo baxo taraqi bay taa yidhaahaan haddii laakiin kii ugu adkaa laga bilaabo haddana kii ku xigay ilaa kii ugu sahlanaa la gaadhayana waa dhaadhac tanazul hoos baa loo dhaadhaco halkii saraa laga bilaabayoo taa tadalli bay ku magacaabaan marka wuxuu leeyahay markan aan tartiibinayno in ashadiyo ku tartiibinayno waxay noqon calaa sabiili tadalli oo kii ugu adkaa baan sheegaynaa xagga dacniga haddana kii soo raacayay haddana kii soo raacayay ilaa kii ugu sahlanaa ee kolkol dee haddii waxoogeeyo la helo la iskaba aqbalayo laga soo gaadhayo markaa taasi waa calaa sabiili tadalli waa dhaadhac la dhaadhacayo oo kii aclaa laga bilaabo sare ilaa kii hoose lasoo gaadhayo taa dariiqeed waana sida imaka uu inoogu tartiibin doono marka wuxuu liana dacna dacniga raawiga la dacniaya ima an yakuuna inuu noqdo bikadibi raawi raawiga beentiis oo waxaan loo dacniyey ninkan inuu yahay baa raawigii oo been sheegayo fi lxadiidi nabowiyi xadiidkii rasuulka ku been sheegay macnaa xadiidkii rasuulka ayuu dee la helay isagoo xadiid aan rasuulki ilaahay oo dhan u tiirinaya isagoo hadde sahwi ka dhacay aan ahayn fi lxadiidi nabowiyi oo bian yarwiya waa inuu wariyo canhu rasuulki ilaahay uu kaba wariyo sala allahu calayhi wasalam maa lam yaqulhu waxaanu odhan mutacamidan xaaliya isagoo u bereeraya lidaalika isagoo u qastay o aanay sahwi ahayn qalad ahayne u kastay baa rasuulka ilaahay waxaan u odhan buu yihi taasi waa mid waa ka ugu daran halkii saru ka bilaabay ashadiyadii aw amase tuhmatii tuhmaysigiisa lagu tuhmaysanayo raawigii bidalika bilkadibi fi lxadiisi nabowiyi sala allahu calayhi wasalam oo waxa weeyaan ka hore waxaa la ku cad inuu rasuulka ilaahay waxaanu odhan ka sheegay cabdi ugaba sheegay waa been baa lagu arkay ka labaad waa maxay laguma hayo weli taasoo wax dee daliil cadi ma jire laakiin waa lagu tuhmayaa axaadiis beena inuu warinayo ninkani baa lagu tuhmayaa weli ma cadda se waa lagu tuhmayaa se loogu tuhmayaana waa tanoo beena yuri waa waa inaan la warin dalika alxadiidu xadiidkaa ilaa min jihati xaggiisa uun mooye wayakuunu uu noqdona xadiidkii wayakuuna mukhaalifan mid khilaafsanoo lilqawaacidi almacluumati qawaacidii la yaqaanay taasna uu khilaafsan yahay waa nooca inoo dambeeye matruka u odhan doonee xadiidkii horta ninkan mooyaane xaggiisa meel kale lagama warirayo masalan waa nin sheekh laba kulmoo sheekh buu xadiis ka soo naqlinayaa sheekhaasi ruwaad kalena waa lahaay oo dad kale wax ka wariyoo siqaadaa jira isaga un mooye xadiidka nin ka sheegayaa sheekhaa ma jiro horta waa dariiqiisu baa laga warinaya xadiidkiina marka gees la eego qawaaciddii la yaqaani waa khilaafsan yihin halkan barhkood sida saaxibu laqdi durar oo kale qawaacidda macluumka wuxuu kaba dhigaa qawaaciddii ku tacalluqsanayd shu-uunta ruwaadda kuba tacalluqsanayd ayuu kuba kala dhigaayo dee shu-uunta ruwaadda wixii keenayo ase ama xaggii mukhaalafada wixii ka iman jiray oo kale oo iyo umuurihiisa dee dadkii ka awsaqsanaayuu khilaafsan yahay haddii xadiidkiiba lala wadaagsaday ama xadiidkii isagoon sheekhii u gooni ahayn uu keligii warinayo iyadna waa mukhaalafo un dadkii kaleu markaa ku khilaafay xadiidkan oo waxaani iyaguba warin ayuu wariyey nin lagu yaqaano ma hadiyo goorno sheekha inuu waxyaalo kala gooni noqdo oo taa lagu aqbalo bal taas buu kuba fasireen walow dee caliyulqaari oo kale isagu qawaacidda maclumka qawaacidda shareecada uu kaba dhigo waana saaan filaya saaxibu taysiir mustalaxna uu kuba socdo ee umuurahan adilada caamka ah laga qaatay ee la ogyahay xaggii qawaaciddii shareecadii ahayda ayuu khilaafsan yahay oo umuurihii adilo guud ahaaneed lagaba qaatay ee sugnaasta bara-atu dimaya wax lamid ah ayuu wax khilaafsan oo adilada caamkii waxay keenaysa wax ka duwan buu kuba yimi isaga uun mooye cid kaleo laga warinayaana ma jirto marka taas oo kale bal haddii aan xaddelbil sariixaba loo hayn inuu been sheegayo waxa meesha muuqata ee waa tuhmo lagu tuhmaysanaya kadib baa meeshii taalla bal adigu qoloyna taasay ku fasiraano qawaaciddii shareecaday la doontaan halkan wakadaa saas oo kale waxaa la mid ah man curifa ninka la ogyahay bilkadibi fii kalaami inuu hadalkiisa been ku sheego wain lam yadhar yaanu muuqaninba minhu kadibkii ama minhu ayma isaga xaggiisa aanu kaba muuqan wuquucu dalika dalikada waa kadibkii kaa dhicitaankiisa uu dhacay oo uu isaga ka dhacay fi lxadiisi nabowiyi xadiidkii rasuulka oo wuxuu leeyahay tuhmada raawiga la tuhmo ee been lagu tuhmaa laba arrimood bay ka timaadaa mid waa xadiidkii oon jihadiisa u mooye jiho kaleo laga warinaya jirin isaga ayuunbaaba sheegaya qawaacidda caam ahaaneed ama qawaaciddii ruwaadda haba noqoto ama tan qawaaciddii shareecada ee adiladeeda kale badan laga qaatay haba noqoteyna waa khilaafsan yahay waa tuhmaa markaa taasi waa been inuu xadiidkani yahay baa la filayaa weliba been uu rasuulka ilaahay kaba sheegay arrinka labaad waxa weeye ninkan waxaa lagu yaqaanaa markan uu sheekadiisa caadiga iyo wararkiisa caadiga been buu sheegaa laakiin lama hayo weli xadiidkii rasuulka isagoo beentaa sheegay se waxaa lagu yaqaanaa kadib markan uu sheekeynayo ama uu waramayo kalaamkiisa caadiga ee ninku kalaamkiisa caadiga hadduu ka dhowrsan waayo been kollay tan kalena inay ka dhacdo dee waa looga amni aha oo xadiidkii rasuulka laakiin laguma hayo de gees kalena xadiidkani hadduu xadiid la yaqaano yahay waxba tiisaasi may dhibteenoo isaga lama ictimaadsadeene dadka kale warinayaa la ictimaadsan lahaye se xadiidkiina isagiibaa warinayoo la gooni noqday markaa taasoo kalena waa tuumo kadib ayay iyanoo imanaysaa wahaadaa waa kan dambe kan kalaamkiisa lagu yaqaano kadib rasuulka ilaahay xadiidkiisa se isagoo ka dhacaa weli taan lahayn duunal awali ka hore oo ka isagu dee aan uu inoo bilaabo ui bialla yurwa dalika alxadiid ila min jihati wayakunu mukhaalifa liqawaacid almaxluuma waa ka yar waabsan yahay oo kan baa ka yar sahlan laakiin mid kastaaba waa xadiis matrukaa lagu magacaabayo oo mawduuc haddaan la odran dee waa ku dhow yahay weeyo waa matruuk baa la odhanayaayo idna ma gelayo camalfal iyo bal ma xoogoobayo ma kamayo oo duruqdiisu hadday badnaato halkaasi ma kamayo aw fuxshi kaladi waa asbaabtii buu tirinayaa amase kaladkiisa badan ay kasrati kaladkiisiibaa xadka baxa qaladkan ka dhacaya ninka ayaa ka badanba isaabadiisii oo qaladkiisiibaa foolxun oo badan aw kaflati ama kafladiisiiba wey oo fuxshi kaladii oo katrati fuxshi kaflati haddaan tan kuba cadafno katrati kaflati oo kafladiisa badan ujeedada ninka nin wax qabanaya maaha nin idqaan la maaha markaa xifdigii iyo idqaankii ayuu kaafil ka yahay oo kafladiisa xaggaas iyo duhuulkiisa xaggaa ayaa aada iyadna u badan taa aw fisqi amase faasiqnimadiisa ayaabuu noqon ay bilficli waalqowli mima laa yabluqu lkufra uu ku faasiqoobayo ficil amase qowl oo mima laa yabluqu lkufra waxaan gaalnimo gaadhayna markaa fisqigu horta horeynu usoo maray kitaabkaba oo dee wuxuu kaba yimaadaa ruuxii oo dembi kabiiraa kuba dhacay ama sagiiro daa'imay taas buu kaba yimaadaa oon dee laga toobadkeenin oon laga soo laabmin marka kollay kadib kaas horena waa nooc fisqiga kaba mid ah laakiin waxaa loo khaas yeelay isaga inoo sheegi doona marka waxa uu leeyahay haddii ninkan fisqigiisu muuqdo daahir yahay fisqigaasi ama ficil ha ka yimaado ama qowl ha ka yimaade dee dunuubtu ficil iyo qowlba way yeelataaye oo wixiina aanu gaalnimo gaadhsanin hadduu gaalnimo gaadho waa gaalnimo e gaalnimo aanu gaadhsiisnayn oo dee aanu wax mukhrij canilmilla aanu ahayn fisqigiisaasna uu muuqdo dee waa sabab weynoo asbaabtii iyadnoo dacniga raawiga keenaysa riwaayadiisa in la celinayay ah ee aan la aqbalahayn oo bal fisqigiisiin markaa wuxuu uhi sheekhu wa baynahu kan imaka aan haynee fisqiga iyo wa bayna alawali ka hore dhexdii cumuumun cumuum baa ah ka horuu sheegayaa waa kadibu raawi cumuumkana horeynu usoo maray oo kolley waa tacbiir mandiqne waa tii aynu kusoo maray cumuumun wa khusuusun mutlaq imaka halkan maha cumuumun wa khusuusun min wejina waan soo maray oo markaa ujeedadiisu waxa weeye haddaan eegno kadibu raawi iyo fisqi waa laba amar oo kala khaasan oo midkood ka kale ka khaasan yahay ama ka kale ka acamsan yahay ka hore oo manaa fisqigu mee kadib imaka fisqigu wax alla wixii kadib ku rumoobayeyba waa ku rumoobayaan waayo waa kidibku ama kadibku waa qeyb fisqiga qaybihiisii ka mida laakiin markay noqono kadib dee waa qeyb uu hoos gelayaaye laakiin wax kastoo fisqi ka yimaadaa kadib ma aha fisqigu asbaabo badan buu leeyahay kaba mid tahay kadib markaa waxa khaas ah kadibkii fisqigiina waa wixii ka acamsanaa ayuu hoos gelayay markaa cumuumka ka dhexeeya waa taasoo dee waa suurooyinkii fisqiga mid kamida ayuunbaa kadibku yahay san horeba cumuum wa khusuus mutlaq markay dhahaan ugu soo maray marka kan hadday taa tahay dee waxaaba la odhan kari laa ma fisqiga un la ugu gaabsado maxaa loo kala saaray ina isagiiba waa qeyb fisqigii kamide ma fisqi un lagu gaabsado tiibaa wuxuu leeyahay wainamaa ufrida waxaa loo gooni yeelay alawalu ka hore waa kadibka waxaan fisqigan un loogu darin ee gooni ahaan loogu saaray waa likowni lqadxi qadxiga raawiga la qadxiyo ama xadiidkaba la qadxinayo bihi ay bilkadibi lagu qadxiyaa ahaanshihiisa uu yahay ashadda midka adayg badan ka xun fii hada alfadni fadnigan marka la eego markay noqoto cilmiga xadiidka markay noqoto dee raawiga wax lagu qadxiyo waxa ugu adag ugu xun waxa weeye waa inuu been sheegay oo markay noqotay taasi ta ugu adag ayaa gooni ahaan loo sheegay waayo meel kale marka la joogo dee fisqigaaba lagu kaaftoomi lahaa laakiin sabab kaloo ruuxuu ku faasiqoobo macsiyo kaloo kaba dhacday waa ina calaaqa lalahayn xaggii riwaayada iyo waxwarinta aan lalahayn iyo macsiyadan ah kadibka kaba imanaysa dee halkan isku mid maaha kaa xadiidkiisii waxaa dhici karta ninkani dembigani ha kaba dhaco nin aad uga fogbeen inuu yahay nin aad uga markaa isaga ilaalinaya inuu yahay oo uu xadiidkiisiina bal ha laba celiye laakiin uu taas ka dheer yahay oonu been sheegayn isagoo macsiyo kale laba imanaya xadiidkii markaa darar weyne halkaa uga iman mayso ha looga celiya xadiidkiie laakiin tan oo kale markay xadiidkii naftiisii ay wixii soo gelayaan ee uu ka xunya waxa kaleo saasaa deete gooni ahaan loogu saaray imaka tan markay noqoto kadibkan ama alfisqu fisqiga bilmuctaqadi wuxuu ruuxu ictiqaadsan yahay fisqiga kaba imanaya fisqigii qowliyo ficil ka imanaya waa kaa laakiin hadduu fisqigani ka imanayo xag ictiqaad fasayati bayaanuhu cadayntiisu way noo imanaysaa taa aw wahamihi amase wahamkii oo wahamkii muxuu kuba fasiray wahamkuna waa qaladu une bian yarwiya inuu warinayo calaa sabiili tawahumi waa moodasho isagoo wixii shaki meeshii jiro taradud dani ayuu wax ku ku warinaya oo ruuxii dee wixii uu hubay una uu garanayay ma warinaye waxaanu hubin oo uu shakiba kaga jiro ama uu ku taradudsan yahay ayaa uu warinaya calaa sabiili tawahum oo wixii oo dee meetiri waham isaga kaba dhacay wey waa qalad markaa taasi ayay noqon waa xag shaki ama dani iyo taradud dariiqi ayuu wax ku warinayaa kaasna waa sabab kaloo asbaabaha iyaduna dacniga raawiga keenaysa xadiidkiisiina in la dacniyo waxyaalahanna mid mid buu usoo celin doonaa isagoo magacyadooda iyo waxa ka yimaadana inoo sheegi doona haddii ala yidhaaho saasna inoogu wadi doona haddii ala yidhaah aw mukhaalafatihi amase mukhaalafadiisa ay liiqaati oo dacnigii halkii hore hadda wadahadalku inoo socda ima an yakuuna dacnigu inuu yeli kadiba raawi وإma an yakuna inuu yahay لmkhaaلaفatihi mkhaaلaفadiisa uu khilaafay ay liثiqaati oo ninkani xadiidkii waa xadiiث lala wariyey laakiin dadkii lagu kalsoonaa ee la yaqaanay xadiidka siay ku warinayeen sanad ahaan ama mati ahaan buu ku khilaafsanyay si ka duwan buu kuba warinaya balkaasna waa sabab dacni oo raawiga loo dacniyo xadiidkii loo daciifiyo baltaas aw jahaalati amase jahaaladiisii oo macnaa sababtan loo celinayo raawigii loo dacnayo ayaa maxaabay tahay waa jahaaladiisii isaga laga jaahilka ahaa oo biallah yucrafu waa inaan la garanahayn fii raawigan tacdiilun tacdiil la caadil yeeloo cidi tacdiilisay ama tawfiiqisay walaa tajriixun mucayan ama tajriix mucayana aan laguma garanahayn oo macnaa laguma garanayo wax cid tawfiiqisay laguma garanayo cid gaaroo tajriixisay adigu waa nin majhuula way noo dambaysaa jahaaladiiyo qaybaheedii ninkan lama yaqaano oo lama garanayo dee cadaaladna laguma yaqaan jaraxana laguma yaqaani waa ninka aan la aqoon bal qaybana way u kala baxdaa taasna iyaduna waa sabab dacni oo iyadna dacniga bal matalan asbaabaha raddiga xadiidka keena ah aw aw bidcati amase bidcadiisii waa ti ulaa fisqa bilmuctaqad waana tan uu dambeysiiyey oo wuxuu uhi waa xag meye mid baa ka dambeeya bidcadiisii oo ima an yakuuna inuu yahay dacniga raawiga la dacneeya ama xadiidkii laba dacneeya raawigi bibidcatihi bisababi bidcatihi waa raawiga bidcanimadiisii oo wahiya bidcadu ictiqaadu maakii ictiqaadkii weeye uxdida la ikhtiraacday la samaystay lasoo darrisiistay calaa khilaafi lmacruufi can nabiyi sala allahu calayh wasalam wixii la yaqaanay ee rasuulkii ilaahay lagu yaqaanay si khilaafkii ah oo dee man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun macnaa wixii la yaqaanay rasuulkii ilaahay xaggii lagaba yaqaanay isaga dariiqadiisii lagu yaqaanay wax khilaafsan oo la ikhtiraacdo lala yimaado la samaysto taas baa bidcadu ay tahay kolleyna xagga radinteeda iyo waxa kaba imanaya iyo umuurahan sharaxu inoo wada dambeeya waa magacyown imike bartaabo weeye oo macnaa iyaduna wuxuu leeyahay bidcada raawigu waa dacni iyaduna ducuunta raawiga kuba timaada kaba mid ah ee tobanka uu inoo soo tiriyey laa bimucaanadatin iyadoo ictiqaadkaasi aanu ahayn mucaanado mukhaalafo uniyo ujeedo waxaan in la khilaafo oo ogaan loo khilaafaya aanay ahayn bal binowci shubhatin shubha nowceed ay tahay macnaa waxa weeye hadduu ruuxani rasuulka ilaahay wixii lagu yaqaanay dariiqadiisa idba khilaafo laakiin khilaafkiisani uu cinaad yahay iyo ugoon iska diidmo uu iska diidayo cinaad oo kale uu yahay yo taasi ama gaalnimay noqon ama fisqigii kale caadiga ahaabay noqon oo bidca iyada taasi ma noqonayso laakiin maxay tahay waa sidan dee asxaab alahwaa guud ahaanba mid kastaa bidcadiisa wuxuu ka dhigayaa dariiqii toosnaa inuu yahay shareecadu wixii ay qabtay inuu yahay daliil aan waxaan dee daliil ugu sugnayn oo aayad qur-aan ama xadiid daahirka ama cumuum ama waxbuu xujaysanaya daliishanaya marka mukhaalafada ama ictiqaadka waxaan u ictiqaadiyey waa wax dee aan daliil ah ahayn saxa laakiin shubho ah oo uu daliil kaba dhigtay qur-aan daahirkii haba xujaysta ama xadiid daahirka ama umuure ha ka dhiga dee shareecadu sidii macnaheedu ahaaba sidan buu kuba fasirayaa ama uu leeyahay waxaan waa sidii toosnayd buu kaba dhigayaayo waa nooc shubho taas bay kaba imanaysaaye ama hadday arrintu tahay uun dee iyadoon nooc shubhana jirin wax u daliishanaya uu leeyahay tadna aanu jirin ise khilaafidun ay tahay taasi waa fisqigii kale haddaanay gaalnimoba noqon ayay noqonaysaa oo markaa wuxuu leeya laa bimacaanada taas buu u wadaa bal binooci shubha aw suu xifdi ama xifdi xumidiisa inay tahay xifdigiisa uu xun yahay wahiya xifdigan markaas suu xifdi dee mudakar baabu ahaaye khabarkii ayaa dhacay muanas oo cibaaratun baa khabarkii oo san daraaddeed buu imaka mubtadaha u ta'niisiyey walow dee damiirka marjiciisa uu ahaa wax mudakaro wahuwa daahirkuu ahaan la oo wahuwa suu xifdigii la odhan la ee laakiin dee kolla waa wax dee dhaca oo luqada dhaca oo intaaniidku inuu kolkaba yimaado umuuraha wahiya ama suu xifdigu cibaaratun cibaaro wuxuu ka yahay calaa anlaa yakuuna inaanu noqon kaladahu qaladkiisani aqala min isaabati kolley fuxshul ama imika halkii qaladkii iyo suu xifdi dee farqi weynoo saasoo inoo muuqdo u dhaxeeyaa ma jirto bal kafladii iyo wahamkiina waa wax isku dhow bal waan arki doonaa anwaacda uu ka kala dhigee afartan arrimood wax weyn oo aada u muuqdo oo daahiran hagaag ugu kala socnaa san umuuraha kaleba si cad ugu kala sooci karna inooma muuqatoon markaa wuxuu kaba dhigay soo xifdigu waxa weeye waa inaan qaladka raawigu ka yaraanin isaabadiisa oo maalan haddii isaabadii uu asiibayey waxuu sidii toosnayd wax ku warinayay iyo qaladkii uu qaldamayey ee uu akhday ay ka dhacaysay iyo qalad ka dhacaysay ay isleeg yihiin waaba soo xifdi ay isleeg yihiin haddii qaladku badan yahayna waa soo xifdigii laakiin haddii qaladkaasi uu yar yahay isaabada kaliyo isaabadiisu badan tahay dee basharku way u kale badsadaanuune qalad iyo markaas taas nisyaan wax uga yimaada iyo wax khada ugaba yimaada iyo wax waham ugaba yimaada bashar kaba nabad galo oo ruwaadda raggii ugu xifdiga badnaa haddana axaadiis qalad kaba dhacay ayaa jirto aimadu way tiriyaan nin kastaba dee axaadiistiisii qaladkiisiyo waxyaalo waa jiraan oo ninkii qaladki waa ka dhici karaa ee muhimku waxa weeyaan waa xagga katirada iyo taas oo ninkii dee isaabadiisu ay badan tahay qaladkiisu uu yahay wax dee marka loo eego iyada yar taasoo alxifdi laguma tirinayo asbaabii waa inoogaba baxayaa wixii uu ku qaldamay ha lagaba tage dee nin maqbuulu noqonaya riwaayadiisii la celin kale ee la ogaa inaan qalad aanu kaba dhicin amaa kan qaladkiisi iyo isaabadiisu siman yihiin dee riwaayadiisii guud ahaanba waa tan la daciifinayo haddii qaladku batana waa tii uu kaba cabirayay fuxshul qalad oo qaladkiisiibaa badan kaba badan oo markaa labadan kolle waxaan dee kuwala yar kala sooci karnaa uun fuxshul qaladna waa ziyaadadii qaladku lahaa ee uu kaba lahaa isaabadii halkana musaawaadkii oo kale ee su-al xifdi baaba la odhan iyada haddii musaawaadkii uu jaanibka isaabadu ay raajax tahay iyada dee waxaaba la odhanayaa waaba taasoo maqbuul buu iskaba noqonayaa bal inaha weeyo tobankii ayuu inoo tiriyey falqismu alawalu qismigii hore oo bal markaa halkan wuxuu inooga bilaabayaa markuu usluubka inoo soo sheegay xaggii qeybtii hore oo waa qeybtii ugu adkayd uguna xumayd halkan taas buu inoogu bilaabayaa isagoo tartiibtii ilaalinaya qismiga hore wahuwa dacmu dacninta weeye la dacniyo bikadibi raawi raawiga beentiisa fi lxadiidi nabowiy xadiidka rasuulka uu been kuba sheego ee taas beentaa lagu arko laguma dacniyo weeyaani walmawduucu kaas waxaa lagu magacaabaa mawduuc ayaa la yidhaahaa wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu calى الnabiy fadalika اlmawduuc waa ti aan soo maray wاlxukmu calayhi xukumka la xukminayo bilwadci wadci lagu xukminayaa raawigii ama xadiidkii inamaa huwa waxaaba weeye xukumkaasi biطariiqi dani اlgaalibi dani gaalib ah ariiqii weeye laa bilqadci jasmin la jasminayo la goynayo laleeyahy waanu hubnaa shakina kuma jiro xadiidkani inuu been yahay de axaadiidka qaarkood kolley la jasminayaa way jiraane laakiin waa inta badan ma aha ee waa dani qaaliba ariiqii muxuu taa ku celeeyey idqad yasuuqu inuu run sheegaa la arkaa alkaduubu kii beenta badnaa inuu run sheego waxa wuxuu leeyahay marka halkan xadiidkan haddii la yidhaha xadiidkani waa mawduuc dee waasan kolley waxyaalo badan oo axkaamta shareecaduba guud ahaan ay tahay mawduucnimadaasi maaha imika arrintu inay tahay waaqaca iyo nafsul amarka ayuu ku yahay xadiidkani mawduucoonu asal lahayn ma aha ee dee waa intii inaga layna oginay taa inaan ogaana laynaguma kalifayo ma ogaanba karne inta badane ee waa danulgaalibo waasan dee filayne markaynu adiladii eegnay iyo qaraa-intii wixii inoo muuqday weeye inoogaba muuqday oo matalan raawi haddii lagu og yahay ay sugnaato mar ay noo sugnaatay xadiis been ah oo rasuulkii ilaahay aanu odhan inuu u nisbeeyey isagoo u cabdiyey axaadiistiisii oo dhan waa lagaba tegaya de markaan axaadiistiisii oo dhan aan mawduuc kaba dhigna dariiqiisa laga warinayey ninkan beenta werigii sheegi jiray maaha inuu maalin kasta iyo hadalkasuu yidhiba been ku sheego awqaad uu run sheegayaa jirta kol xadiis uu maqlay uu warinayaa jirta laakiin de arrintaa kale ayaan markaas kol adni wixiina inooma kala socnee danigaa qaalibkaan kuma soconee kol kol run waa sheegi karaa inagu se markii dee qaraa-intaas iyo adilada aan helay wixii oo dhan gees baan isu marinay oo markaa arrintu ma aha nafsul amarka oo lagu goynayo waa danigii qaalibkaa sa saxiix iyo xasankii marka aanu gaadhin xad uu cilmi ku faa'iideeyo ee danin uu faa'iideynayo si aan soon lahayn wayo marka leeyahay xadiidkani waa saxiixba ee waxa weeyaan shuruuddii sixada laga wada helay ee maha macnuhu nafsul amarku sidan kuma yahay oo haddii wuxuu waaqaca yahay iyo sida xaqiiqadee jirtaa axaadiisu labu bay u kala bixiray mid beena iyo mid runa oo xadiisa saxiixa ee xasankan iyo daciifkan iyo waxyaalahani maba yimaadeen ee waa umuurahan ah daniga qaalibkaa iyo dee wixii aan karaynay inaan ogaan karno taasu maba arrintu ay tahay oo id qad yasduqu lkaduub laakiin liahli lcilmi taasi haba jirtee ahlucilmiga waxaa u sugnaaday bilxadiidi xadiidka cilmiga u leh malakatan qawiya waa malako waa mahaaro waa macrifo xoog leh oo yumayizuuna ay ku soocayaan bihaa malakada iyo mahaarada ay leeyihiin dalika waa kaa kadibkaa ka kale ay kagaba soocayaan wa inamaa yaquumu waxaana u qumaya bidalika kaa minhum iyaga xaggooda ninka ku kacaya ujeedadu taa ogaan karee waxyaalahan xukunkana ridi karaa waa man yakuunu ruuxu noqonayo iطilaacu ee axaadiistaas soo saaraya iطilaaciisa riwaayaadka iyo guud ahaanba ruwaadda axwaashooda uu daalacday taaman mid dhan inuu yahay wadihnuhu waa fahmigiisa iyo dihnigiisa iyo maskaxdiina taasna saaqiban mid munir mudiia iftiimaya wax wax nuuraya uu yahay oo ujeedadu waa dee dihni aada u saafiya aada u nuuraya aadna wax u fahmi karo umuurahan dee la soconayo haleelaya wa fahmuhu fahmikiisuna qawiyan mid xoogle uu yahay wa macrifatu aqoontiisa bilqaraa-ini qaraa-in uu leeya addaalati tilmaamaysa calaa dalika qaraa-inta kutusaysa ee daliilka u ah kadibkan iyo waxyaalahan iyo waxyaalaha aan jirin ee lasoo saarayo aqoonta uu leeyahayna mutamakinatan ay mid haabitatan raasikha mid sugan oo raasikha ninka ay tahay oo macnaa ujeedada nin kastoo waxoogaa xadiid ka yaqaanay ama aqoon xadiidka wali umuurahan ma gaadhi karo ee rag dee gaar ahoo mahaaradooda iyo malakada ay tan ku leeyihin ay aada u sugan tahayoo xifdigooduna uu taam yahay idilaacooduna uu waasac yahay welibana taas iyagu leh xaasad naqdi ama dee miisan naqdi leh ay wax ku naqdiyaan oo umuurahan ay kuwa ogaadaan taasna leh oo markaas ayaa waxa weeye umuurahan xukunkeedana shee adigu dee ridaya umuurahana daalacanaya ogaanaya oo kala soocaya ina axaadiistii taa la markaa toosanayo waxyaalahan kale dee kadibkaa waqad yucrafu in la gartaa la arkaa alwadcu wadcigii biiqraari waadicih ninkii isagu dejiyey ee waadiciisa ahaa qirashadiisa uu qirto oo waxa weeye wadcigan in laguba garto kii waadicaa qirashadiisa ayaaba dhici karta oo waxaa weya se ujeedadu xadiidkii waa mawduuc kii sameeyey baa yidhi anaa sameeyey taas waa lagu garan karaa lakin qaala ibnu daqiiq alciid baa wuxuu yihi waa imaam aada u macruuf oo kolley mashhuura oon tacriif u baahnayn qarnigii toddobaadna ay bacd alaima sida suyuudiya kaba dhigeen mujadidkii qarniga inuu ahaa toddoba boqol iyo labadii hijrada ayuu dhintay manduumo uu leeyahay oo mujadidiinta uu kaga hadlay iyo xadiidkii rasuulku yihi ilaahay wuxuu soo saaro dee boqol kastaba ama qarni kastaba madaxiisa mid diinta cusboonaysiiya ayaa manduumo taa u leeyu ka dhigaa wasaabicu araaqi ila lmaraaqi ibnu daqiiq alciidi biitifaaqi oo in layskuba waafaqsan yahay ayuu kaba dhigaa waana nin kolley adigu aan tacriifsa aan sheegday u baahnayn oo maxamed ibnu cali ibnu abi wahb ayaa la yidhaayo lafdigan daqiiqulciidna waa aabihii awowgii ama awowgiisa labaad baa la yidhaha waa laqabkii laakiin dee iyagiina waa lagooda gaadhay maalin ayuu malaa la soo baxay isagoo daylasaan ama maro kolley ay huwan jireen oo aada u cadayd xidhan oo markaasay yidhaaheen baa la yidhi bacdigood kaanahu daqiiqulciid waa maalinta ciidda daqiiqdeedii oo dee markaasoo iyadna cadaankan iyo midabka lahayd baabad moodaa dee adigu halkii ayuu kuba raacay taas oo waa nin macruufa kitaabna waa leeyahay xagga hoose uu idiin ku qabanaya aliqtiraax fii bayaani listilaax oo mujalad ku madbacaysan marka wuxuu ihi laakiin laa yuqdacu lama goynayo oo bidalik lama jasminayo bidalika biliqraar uun looguma jasminayo wadcigii ixtimaali an yakuuna inuu yahay baa suurtagala kadaba mid been sheegtay fii dalika aliqraari iqraarka oo ujeedada waan ku camal falaynaa kole dee xadiidka isagu inuu warinayo qartayna inuu isagu samaystay waan ku aqoon aqbalaynaa waa lagu camal falayaa mawduuc waanu u ictiqaadinaynaa mawduuc weeye laakiin iyada nafteeda ayuu leeyahay suuradan lama jasminayo lama laha nafsul amarka iyo waaqicuu ninkan xadiidkani uu mawduuc ku yahay oo waxaaba suurtagala dee ninkani waa ninkan beenta lagu yaqaane hadalkiisan uu leeya anaa ka samaystayba inuu ku been sheegayo taasa iyadma suurtagala waa nin beenaalaah hadalkiisa naftiisa dambeba inuu been yahay marka iyadoonaynaan jasmin ahayn oo aan la goynahayn goynta halkana waa ti aan tawaaturka iyo kula soo marayo waa iyadoo la yaqiiniyo wixii hubaa lagaba dhigo iyo waaqaca iyo nafsul amarka inuu sidan ku yahay haddana laakiin tii waa lagu camal falaya dee mawduuca wax lagu garanayo marka xaafid baa wuxuu leeyahay wafahima wuxuu fahmayo minhu kalaamkan ibnu daqiiq alciid bacduhum barhkood uu ka fahmay xagga hoosena isagoon dee goyn buu wuxuu yihi waxaa laga yaabaa bacdigan xaafidu ujeedaa inuu dahabi yahay kitaab buu leeyahay muuqida la ydhahan sidaa usii weyneyn oo madbuuca maanta laba dabacaad kala duwan marka waxa weeyaan ku madbacaysan kolley dabacada mashhuurkiina tan cabdulfataax abuuquda uu taxqiijiye ay tahay marka waxaana jirtaba kitaabka muuqida wuxuu khulaaso u yahay kitaabka ibnu daqiiq alciid ee ikhtiraax la ydhaha buu talkhiis u yahay gees kalena ibnu daqiiq alciid waa sheekii dahabi oo dahabi waa tilmidkiisii oo masar buu ugu tegey oo uu kulaba kulmay waxna kaga aqristay taas oo bal markaa waxa weeye tan haddaba markaa isaga ayaa deeta wuxuu markaas hadalkan uu imaka sheegi doono ama khulaasadiisa iyo ujeedadiisa ayuu markaa kitaabkiisa muuqida ku yidhi oo wuxuu yihi barhkood baa waxay hadalkan ibnu daqiiq alciid kaba fahmeen anahu laa yucmalu inaan lagu camal falin bidalika aliqraari iqraarka qirashada ninkani waadici uu qirtay wadciga aslan asal ahaan aan lagu camal falahayn walaysa dalika inaan lagu camal falin iqraarkaasi ma ahaanin muraadahu muraada ibna daqiiq lacad ibna daqiiq lacad siduu ujeeda may ahayn wainamaa nafa wuxuu anfiyey alqadca goyn la gooyo oo la jasmiyo bidalika inuu mawduuc yahay la jasmiyun buu anfiyey walaa yalzamu kama laazimayo min nafyi lqadci jasmin la jasmiyo la idhaah waan hubnaa waa yaqiin oo yaqiin lagama dhigo anfinteeda la anfiyey kama laasimayso nafyu lxukmi xukumkii meeshan oo ah in waxaan mawduuc lagu xukumo mawduucnimo loo aqoonsado anfintiisa la anfiyaa meesha lagaba saaraa lianna alxukma xukumku yaqacu waa dhacayaa bidani lhaaliba xukumku inta badan bal dee qeybo badan axkaamta shareecadu waa taase dani haaliba ayuu ku dhacaa oo laguna fuliyaa wa huwa huna kadalika halkana waa saas oo kaleo ee daniga gaalibka waa su markii horeba kuwa soo bilaabay inamaa huwa bidariiqi dani alghaalib laa bilqadci uu yihi taas buu halkana kuba xasilaya walowlaa daalika haddaanay jirin danigaa qaalibkee wax lagu xukumi la raacayo ee la qaadanaya lagu camal falaya haddaanay jirin lamaa saaqa may banaanaateen oo may suurto gasheen qatlulmuqiri ninkii qirtay bilqatli dil qirtay dilkiisa la dilaa walaa rajmulmuctarifi kii qirtay bizinaa zina rajmintiisa la rajmiyaa may suurto gasheen sababtuna waa lixtimaali an yakuunaa inay yihiinba suurtagalkeed kaadibayni kuwa been sheegaya fii ma ctarafa bihi wixii ay qirteen ay kuwa been sheegayaan haddii waxa weeye hadalkan oo ujeeddada imika intani tahay imaamka ibnu daqiiq ilciid baa wuxuu kaba cabiray markuu hadalkaa sheekhiisii soo naqliyey oo uu kolkol risaaladiisaa kaba cabiro ibnu wahb uu kaba cabiro mala iqraab daraaddeed ee culimmadna kolkoltaa way u yeeli jireenba oo markaa ama tadriiskii tadriisu sheekh qaybo kaba midu noqonaysa iqraab kolkol ruuxa magaciisa ay qariyaan oo waxaan lagu aqoon ay sheegaan bal iyadoo ay eegayaan tamriid lidulaab oo kale oo bal ibnu daqiiq alciid oo kale markii uu yimi dahabi dahabi buu ku yidhi xaggeed ka timi oo dee shaam inuu ka yimi uu sheegay oo bima tucrafu buu ku yidhi maxaa lagugu yaqaanaayo deetu yihi bibni dahabi aabihii baa malaa laqabkan lahay isaguna kolle waa ka shaqeeyey bibni dahabi markaasaa wuxuu ku yihi man abuu muxamedin ilhilaaliyi wuu eegay aadna riwaayada mutaxafid buu ahay adiyo goor dadkan riwaayada cid kastaba idhaha wax iska aqri uun mau ahayn ma ibnu daqiiq lacid nin caabidana waa aha markaasuu yihi waa iyo abuu muxamed ilhilaali markaasuu yihi sufyaan ibnu cuyeyne weeye deetu yihi haddana waxa weeye dee man abulcabaas dahabiy deetu yihi waa abu aahir almukhales uu ku hubsanayo markuu garto labadiiba gartay ayuu yihi waaya haddaba aqri waxaa doonaysa igu dul aqrio oo fasaxay qiraaadii macnaa wuxuu eegaya bal aqoontiisa uu leeyahay xagga rijaasha iyo asaamida iyo waxyaalaha caynkaasa iyo umuuraha markuu tii arkay ayuu ogolaaday markaa isaguna meela qaala sheekhuna ibnu wahbi iyo mu kaba cabira isagoo ibnu daqiiqada u jeeda waa muuqidada ayaa wuxuu yihi haddii dee wahada bacdu maa fiihi buu kaba cabiray waxaana waxaa ku sugan nadar oo haddaan baab kaa badnayno oon idhaahno waxaa dhici kartaba ninkan inaanu been sheego inuu taa lama jasminayo hadallada aan idhaahno dee waxaaba dhici karta in dee aynu ku dhacno wasooso iyo safsada marka xaafid baa tii leh mala wuxuu ka fahmay dahabi iqra inuu ujeedadu ibnu daqiiqan cilaytay kol haddii ninkani beenaalo yahay oo inoo qorto xadiisu yiha kaa anaa sameeyey dee ninkiiba waa beenaale beentiisan kuma qaadanayno kama aqbalayno iqraarkaa inaan lagu camalfalayn laakiin taa umuu jeedine wuxuu leeyahay uun laba arrimood baa kala jira midna waa camalkan tan ku camalfalayna wixii ka tegayno mawduuc oo aqoonsanayno midna waa waaqaca iyo nafsul amarka oo dee taa aan laynaguma kalifin marka camalkii waan ku camalfalaynaa laakiin taasoo kale dee waxaa suurtagala ninkan kol haddii been laguba yaqaano hadalkan ba inuu ku been sheego waaqac uu tan ka duwanyana waa suurtagal taasunbay ujeedadiisu hayde maaha laguma camal falayo oo xukun halkan dee nefintii ugama jeedo marka xaafidtaan muxuu nadiir ugaba dhigay hadday arrintu tahay markay ixtimaal jira inaan iyadoo ixtimaal jira aan wixii laguba camal falin haddii nin inoo yimaado xaakimkii u yimaado uu idhaaho nin baan dilo hebel anaa dilay markhaati kalena looma hayo de waxaaba imanka ixtimaalkan haddii laleeyahay laguma wixii ixtimaal ku sugan yahe laguma camal falayo waxa la odhan lahaa dee waaba intaasuu been shoogayay yaan la dilin dee taasna maaha shareecada waxaan ku naqaanaa iqraarkiisii ruuxii aan lagu qasbin caqligiisuna dhammaa waa loo qabanayaayo waa loo dilaya waxaa la mida si rasuulka ilaahay cahdigiiba dhacday kuwa u yimo waanu zinaysanay yidhaaheen muxsaniinna way ahaayeen cid arkaysay ma jirto cid markhaati kusoo ogtay ma jirto marka haddii la yidhaha dee waaqicina ilaahunbaa og inaguma ogin haddii ruux si ay noo yimaado xaakimkii uu laba yimaado bal markaa arrintaas uu qaadigii uu laba ama xaakimkii uu laba yimaado dee haddii bal matalan hadalkaa hore uu si dahabi u fahmay arrintu ay tahay kaa naftiisa waxaa la odhanaya waa intaasuu been sheegayo dee yaan la rajminin arrintuna taas maaha iyadoo hadda ay suurtagal tahay inuu been sheegaya ay suurtagal tahay inuu nolosha iskaga takhaluso bal adduunyadoo ka taga un uu doonayo haddana innaga waan ku camalfalaynaa iyadoo ixtimaalkaasi jiro dee waa damigan qaalibkaa weeye tanna waa saas oo kale hadduu ninku idhaha anaa waxaan sheegay anaa samaystay dee waa mawduucii baa lagu garanaya inuu mawduuc yahay ina waneegin nafsulamarka iyo waaqaciyata wuxu uhi waa min alqaraa'ini calaamaadka iyo qaraa-inta waxaa kamid a alatii calaamaadka iyo qaraa-intaasoo yudraku lagu haleelayo lagu garanayo biha qaraa-inta alwadcu mawduucni wadcigii maa yuukhadu wax laga qaadanaya min xaali raawi ninkan raawiga xaaladiisa laga qaadan kama waqaca sii dhacday limaamun ibni axmed ilharawi ninkaa la idhaha kaba dhacday kolley kitaabka xaafida nukata la idhaha waxaa kuma sugnayd axmed ibn cabdillaahi aljuwaybari halkana lafdigan mawduuca uu inoo soo noqlin doonana dahabi kitaabkiisa miisaan tarjamada axmed ibn cabdillaahi aljuwaybari buu ku soo arooriyaa labadanna waa laba noo beenaalayaal ahaanah haddaba anahu ninkaa dukira waxaa la sheegay bixadratihi waa xadradiisi iyo agtiisa waxaa lagu hadal qaaday alkhilaafu khilaafka la iskuma khilaafsan yahay fii kowni xasani samica min abi hurayrata awlaa xasan inuu yahay mid ka maqlay abi hureyre wax iyo inaanu ka maqlin oo culimadu dee khilaaf baa jira barhkood ay yidhaaheen xasan wax alla wuxuu abi hureyre ka maqlay ma jirta axaadiid kala duwanna waa ka wariyaa ee aimada qaarkood sugay yaanu badnaanin be oo xaafid maxajariya ay kaba mid yihiin bal markaa tarjamadiis tarjamada tahdiib tahdiib oo kale iyo ee ayma kale ay kaba mid yihiin oo sugay kolle risa suudiya risaalo leeyahay madbuucaba taas way jiraan haddaba khilaafkaasaa la hadal qaaday waa nin aan xishoonahayn oo taas fasaaqa fi lxaali markiiba wuxuu kaxeeyey isnaadan isnaad ila nabiyi sala allahu calayh wasalam markaasu buu yihi xadasanaa fulan can fulan can fulan oo anahu qaala samica alxasanu min abi hureyra nabigaa yihi buu leeyahay xasan abi hureyre waxbuu ka maqlay oo waa arrintii hadda masaladii culimadii dambe iskuga khilaafsan wax rasuulka ilaahay ka dambeeyey ayuu sanad markiiba taxay markii masaladii isleeya malaa khilaafka dee wax ku raajaxyeen deetuu yihi nebigaa yidhi intuu sanad kaxeeyey samica alxasan abi hureyre meeshana qariinaa jirto arrinta waa la hadal qaado oo wax lagama qaadanayo qisada iyo waaqicadii laga qaadanayo ninkani been sheegay de waana been catani oo wax imakaan idhaahno waa ixtimaal baaba jira iyo waxyaalahaas iyo wadani qaaliba maaha tani waa beentaa cad kama waqaca sii dhacay weeye u dhacay likiyaat ibni ibraahima kiyaat ibnu ibraahim uba dhacay xaytu dakala cala lmahdiyi kiyaat ibnu ibraahim wuxuu usoo galay mahdi kiyaat ibnu ibraahimna waa nin adugu bal markaa kolley waa dadka dee kadibka iyo laba imanayey waa nin culimadaasna kaba mid ahaa laakiin dee aan cilmigiisii ilaahay kuba anficin mahdina waa khaliifadii markaa dee waqtigaas khaliifadii casrigaas baabay ahayd waana dee ina mansuur muuse lhaadi iyo haaruun rashiid iyona waalidkood weeye ama aabahood weeye haddaba waa waqtigii khilaafadiisii mahdi buu usoo galay ugu yimi halkii gurigiisii fawajada wuxuu helay yalcabu isagoo ku ciyaaraya bilxamaami xamaam oo xamaam dee ayuu malaha ama duulduulinaya iyo waxa adi waa ku ciyaaraya si uguma ciyaarayayba waana waqtiyo kolley waxyaala ay keenayso un ruuxu markaa faraaqadu kolkol ay keento o kale waktigan mayne waktigii cusmaan ibnu cafaan ee dadka dhaqaalahood iskaba fiicnaaday madiine kama bilaabantay dad saasoo xamaamka iyo kuba ciyaaro meelaha duulduuliyo oo kale iyo waxyaale bal xamaam buu kuba ciyaarayay maugu soo galay ninkii boqorka ama meligii ahaa oo xamaam kuba ciyaaraya dadka waxaan sameeyaan hadiyo goor ama culamaa suuna dee dadkan inay isku dhaweeyaanay wax ka helaan ayay doonaan oo wax markaa iyaga hawadoodii waafaqsan intay la yimaadaan say iyagu jeclaayeen ay markaa u tabriiriyaan si ay wax ugaba helaan ayaa muxuu sameeyey fasaaqa fi lxaali markiiba wuxuu kaxeeyey isnaadan isnaad ila nabiyi sala allahu calayh wasalam anahu qaala inuu yihi laa sabaqa ilaa fii nasrin aw khufin aw xaafirin aw janaax xadiidku waa xadiid asalkiisu saxiix yahay asxaabu sunan ay wariyeen oo markaa xadiidka dhammaantii ma samaysan ee wuxuu ku daray intaa aw janaaxin baan jirin oon xadiidkii ku jirin inta kale waa wax jirtay bay ahayd janaaxana dee waa xamaamkiibaa janaax leh wuxuu doonayaa bal camalkan uu kuba kacaye iska macno la-aanta iyo dee taas aya waqti lumintaba ahaa inuu uga dhigo wax toosan